جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu heynana waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar etoobiyaan ah oo ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool howlgalle lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya golaha gaalada midowday ayaa soo gebagabeeyey kulan ay kaga hadlayeen masiirka kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya iyagoona ansixiyey howlgal cusub oo hal sana ah kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga odayaasha iyo bulshada ku dhaqan degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay kooxda riddada soomaaliya ka wada degmadaas meydka nin dhakhtar ah ayaa laga helay mid ka mid ah qolalka isbitalka magaalada burco ee waqooyiga dalka soomaaliya in ka badan lixdan iyo shan ruux ayaa dhintay kadib markii ay xeebaha dalka marooka kula degtay dooni ay la socdeen maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa sabti toddobiyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar etoobiyaan ah oo ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool qaraxaani ayaa dhacay xilli askarta xabashada etoobiya ay ku rondoonayeen eeraboorka degmada waajid waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmadaasi inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba sarkaal oo miinabaarayaal ah oo ah xabashada etoobiya waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isla xabashada etoobiya ah sidoo kale wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda bangale ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka jawaasiista dharcadka kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi ibraahim muumin waxa uuna ahaa askariga la dilay mid dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada dayniile howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo bakool ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday shareecada islaamka iyo ehelkeeda mahadsanid yaasir golaha gaalada midowday ayaa soo gebagabeeyey kulan ay kaga hadlayeen masiirka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyagoona ansixiyey howlgal cusub oo hal sana ah ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya kadib kulan ay magaalada new york ee dalka maraykanka ay ku yeesheen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayay uga doodeen xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan kooxda riddada iyo masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ah dowladda ingiriiska oo kufriga caalamiga ah gacanta u geliyey galka ammaanka soomaaliya ayaa golaha ka hor sheegtay in koo iyo soddonka diseembar laba kun afar iyo labaatan oo ku beegan bartamaha isbuucan lasoo afjaraya howlgalka kufaarta afrikaanta ee loogu yeera atmis xubnaha golaha ayaa ka dooday sida laga yeelaya kufaarta afrikaanta iyagoona ugu dambayntii isku waafaqay in la dhiso howlgal cusub kaasuona loogu magacdaray eyusom isagoona la siiyey muddo labaiyo toban bilood ah kana bilaabanaysa bisha janawari ee soo aadan laba kun shan iyo labaatan waxauna howlgalkan socon doonaa muddo sannad ah waana sida ku cad warka ka soo baxay golaha howlgalka eyusom ayaa ka koobnaan doonay ilaa labaiyo toban kun lix boqol iyo lix iyo labaatan askari oo kun iyo afartan ka mid ah ay noqon doonaan ciidamo boolis ah safiir ku-xigeenka kooxda riddada ee xarunta qaramada midoobe ayaa golaha ka hor sheegay in iyagu ay codsadeen in howlgal cusub laga sameeyo soomaaliya lagana reebo ciidamada xabashida itoobiya dhanka kale safiirka itoobiya u fadhiya qaramada midoobe ayaa isagana khudbad uu ka jeediya halkaas waxa uu ku sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa isagoona codsaday in ciidamadiisa lagu soo daro howlgalkan codkan idinku soo maqanna waa qayb ka mid ah safiir ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya khudbaddii uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey As you are aware, due to document actions uh, of Ethiopia in Somalia for the past 11 months, the federal government of Somalia has undertaken comprehensive review of its security arrangements as we transition from ATMIS to the new mission AUSOM.
sida aad la socoteen sababo la xiriira tallaabooyinka ay etoobiya ka fulisay soomaaliya kow iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxay samaysay dib u eegis ku saabsan qorshaheeda amniga intii lagu guda jiray marxaladda kala wareegga ee looga guurayo howlgalka atmis lagu bilaabayo howlgalka cusub ee ausom muddadaas waxay xulafadeeni gobolka ee dalalka ka jooga ciidamada soomaaliya noo muujinayeen midnimo weyn waxayna noo ballanqaadeen inay hayaan ciidamo loo baahan yahay ee gaaraya kow iyo toban kun ah looga baahan yahay howlgalka eusom ballanqaadkan wuxuu buuxinayaa firaaq amni oo kasta oo ay samaysay etoobiya wuxuuna sii wadi doonaa horumarka dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka arrimahaasi awgeed waxaan adkaynaynaa in qaybinta ciidamada eusom ee hadda jira lagu dhammaystiro heshiisyo laba geesood ah oo meel yaalay tan iyo bishii Noofembar.
In that vein, we emphasize that the current awesome troop allocations are completed through bilateral agreements which have been in place in November.
kooxda riddada iyo dowladda masar ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in kumanaan askar masaari ah ay soo gaari doonaan soomaaliya si ay uga mid noqdaan duulaangaaleedka cusub ee la doonaya in lagu soo qaado dalkan muslimka ah khilaaf in muddo ah soo jiitamayey oo ku saabsan cidda dhabarka u ridanaysa maalgelinta isbahaysiga ee yusom ayay gaaladu ugu dambayntii sheegeen in xal ay ka gaareen arrinkaas bixinta qarashkana ay u qaybsadeen sida tan boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa ciidamadan kufaarta afrikaanta ah maalgelinaya waxa loogu yaro deeqbixiyaasha caalamiga ah oo ay ka mid yihiin maraykanka midooda yurub iyo dowladaha khaliijka carabta halka ururka midowda afrika iyo u n-kana ay bixinayaan boqolkiiba shan iyo labaatan ciidamada kufaarta afrikaanta oo soomaaliya ku soo duulay sannaddii laba kun iyo toddobo ayaana weli xaqiijin ahdaaftii ay reer galbeedku u soo idmadeen markii ay dalkan imanayeen ayayna huwanaayeen shaarka amisom balse sannaddii laba kun labaiyo labaatan ayaa laga beddelay waxaana loo bixiyey admis hadda uuse la jooga dhammaadka laba kun afar iyo labaatan ayaa mar kale la huwiyey magaca ee yusom mahadsanid ilyas kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا waa muuqaalka labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya taasoo qaybintiisa ka dhacday deegaanka barbaare ee hoostaga wilaayada islaamiga ah ee baay dad isugu jiray fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay mashruucan iyadoo qofkiiba la siinayay saddex neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii masaakiinta ahaa iyo fuqarada ee nasiibka u yeeshay in la siiyo sakada xoolaha nool ayaa u warramay kataa'ib al ikhbaariya waxa ayna sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin sakada xoolaha nool ee la siiyey
أخي في الله cabdi ibraahim xasan irin zakaawada laga iibiyahay howlo zakaawada laga iibiyahay irin aad iyo aad u wanaagsan أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa laga qaybiyaa sakada xoolaha nool iyadoo laga soo qaado dadka hantiilayaashay ku waajibtay lana siinayo dadka xaqa u yeeshay عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبينة كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا سر في الخالدين
odayaasha iyo bulshada ku dhaqan degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay kooxda riddada soomaaliya ka wada degmadaas nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya iyadoo la ogyahay dhulboobka xooggan oo kooxda riddada ay ka wado gudaha magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa jira qorshe hor leh oo xasan murtad uu ku doonayo in duleedyada magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanada xiga dhanka badda in dhulboob hor leh uu ka fuliyo odayaasha ku dhaqan magaalada warshiiq ee shabeellada dhexe ayaa si adag uga soo horjeestay dhulboob ay sheegeen in kooxda riddadu ay ka wado magaaladaasi agaagaaraheeda odayaasha oo kulan ku yeeshay deegaan hoostaga magaalada warshiiq ayaa waxay tilmaameen inay ka soo horjeedaan qorshaha ay kooxda riddada la damacsan tahay magaaladaas taasoo uu xasan murtad doonayo inuu kaga iibsado dad ganacsato ah haddii dhisme laga bilaabo magaaladaas ayay sheegeen in laga dhaxli doono burbur iyo dhibaato taasoo ka horna ay habboon tahay in bannaanka laga maro odayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sida tan dareenkooda u muujiyey
dhulkooda oo la rabo in si sharci darre ah loo boobo ku yaallo degmada warshiikh mana oggolaa doonaan waxaan leennahay dadka sida been abuurka wax loogu sheegay ama warqadaha qaladka loo qoray loo geeyey ou ka mid yahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ha ka fiirsado dhisma haddii lagu bilaabo oo anankoona la weydiin la bilaabo burbur iyo dagaal iyo balaayo in nagala kulmo maxaa yeelay nin mooridiisa looma dib dhaafo dhul la degan yahay oo dadkii xoolaaliyda degan tahay ee beeraaliyda degan tahay oo dadka iska lahay inaba doonadoora lagala tashanin maaragta ma la helaayo dhulkayna beec ma ahan haddii oo boob uu yimaado waa dhibaato boob ma dhici karto dowladda waxaa la rabaa inay waxasiliso maahana inay dadka barakiciso ambay dab ay huriso lama rabo dhowaan ayay ahayd markii xasan murtad oo ah hogaamiyaha kooxda riddada oo magaalada muqdisho kaga dhawaaqay in deked laga samayn doono agagaarka magaalada warshiikh taasoo hadhagar hor leh oo la doonayo in deegaanada ku heran magaaladaasi warshiikh la boobo oo islamarkaana laga iibiyo dad ganacsato ah oo dhiigmiirato ah mahadsanid abuushayba meydka nin dhakhtar ah ayaa laga helay mid ka mid ah qolalka isbitaalka magaalada burco ee waqooyiga dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku hayo cazaam carafaat wararka ka imaanay magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya waxay sheegayeen in isbitaalka magaaladaas laga helay meydka mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalkaas dhakhtarka meydkiisa la helay ayaa lagu magacaabi jiray cabdishakuur saleymaan waxaana meydkiisa si gaar ah laga dhexray qolalka uu ka kooban yahay isbitaalka magaalada burco oo dhakhtarka uu ka howlgeli jiray dhakhtarkanoo muddo ku dhow afar iyo labaatan saac la weysanaa ayaa markii dambe meydkiisa la helay ilaa iyo hadda si rasmiya looma xaqiijin sababta dhimashadiisa keentay mana jirta wax calaamad ah oo jirkiisa ka muuqda oo caddayn kara in dilkiisa loo adeegsaday rasaas iijin ama toorrey waxayna qaar ka mid ah howlwadanada isbitaalka burco warbaahinta u sheegeen in dhakhtarka dhintay wadnaha sikadiisa u istaagay dadka qaar ayaa shaki gelinaya in dhakhtarka meydkiisa la helay uu dhintay wadna istaag waxayna arrintan imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyeedka maamulka somalilan ka dhaceen deegaano ka tirsan dhulka maamulkaasi uu ka arrimiyo ee ugu horeysa magaalada ceergaabe ee xarunta gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya mahadsanid cazaam in ka badan lixdan iyo shan ruux ayaa dhintay kadib markii ay xeebaha dalka morocco kula degtay dooni ay la socdeen marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya lixdan iyo sagaal qof ayaa dhimatay halka ay badbaadeen tiro yar kadib markii dadkaasi ay la degatay dooni ay la socdeen xilli ay maraysay xeebaha dalka morocco doonidan ayaa la sheegay inay sarnaayeen ilaa siddeetan ruux waxaana ka badbaaday kow iyo toban qof iyadoona la sheegay in dadka ka badbaaday ay sagaal ka mid ah yihiin kuwa u dhashay dalka maali xukuumadda riddada ah ee maali ayaa sheegtay in doontaasi dadka ku dhintay ee lix iyo sagaalka ruux ah shan iyo labaatan ka mid ah ay yihiin dad u dhashay dalka maali wararku waxay ku waramayaan in doonidaasi ay shil gashay xilli ay ku socotay xawaare sare sidaasna ay ku qalibantay islamarkaana ay ku dhinteen inta badan dadkii saarnaa jidka tahriibayaasha ee ka soo bilowda xeebaha muritaaniya iyadoo lasii marayo morocco sidaasna lagu gaarayo spain ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu khatarta badan adduunka ah dhanka kale waxaa muddooyinka dambe si weyn u kordhaya tirada dadka maraya jidka atlantika si ay yurub u gaaraan toddobaadkan ayayna ahayd markii hay-ad sheegtay inay fidiso gargaarka bini'aadinimo ay sheegtay intaro ka badan toban kun ay sanadkan dhinteen iyagoo isku dayay inay doon ku gaaraan dalka sbain mahadsanid marwan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya si lamida xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladiiniya u soo xiray xaafadda kandahaar oo ka mid ah xaafadaha magaalada bu'aale waxaana ka soo qayb galay dumarka guryo joogga ah ee aan nasiibka u helin dowraadka uu bixiyo maamulka islaamiga ah dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa lagu qaatay aasaasiyaatu diin micne iyo matni labadaba iyo muxaadaraad kala duwan waxaana dowradda lagu soo xiray munaasabad si habaysan ay uga soo shaqeeyeen haweenka ku dhaqan xaafadda kandahaar ex qodaxley ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda magaalada bu'aale ayaa mahdiyey sida towxiidka looga dhisayo dadka gaar ahaan hooyooyinka xaafad joogga ah awal ma aan haysan nimcada maanta aan helnay walaalayaal oo guri guri maanta dadkii reer bu'aale awal gabdhaha maqaaxyaha joogo iyo gabdhaha jooga ganacsiga unbaa dugsi looga yeeri jiray eh hooyooyinka xaafadaha jooga waaba la hilmaamayba laakiin maanta waxaa dhacday in maanta guri guri loo geliyo laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo nawaaqidheeda dhammaan la geliyay alxamdu lilah walaalayaal waa nimco qaar ka mid ah haweenka xaafadda kandahaar ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay wixii ay ka faa'iideen muddadii shanta maalmood ahayd ee dowladda ay soo qaateen bismillaah anigoo magacaygu yahay caasho cabdulaahi ku nool degmada bu'aala gaar ahaan xaafadda kandahaar waxaynu soo qaadanay dowro muddo shan maalmood noo soo socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradii maanta noo soo gabgabowday waxaynu ku faa'iidnay wax badan wax badan waxaa ka mid ah midda koowaad makaanatul mar'ati fil islaam midda labaad fadlul cilmi midda saddexaad alxijaab midda afaraad altawba walistikfaar midda shanaad xuquuqu zawjayni xaqu jeer waxaan oo ku nool magaalada bu'aale gaar ahaan xaafadda kandahaar walaalayaal doore ayaa noo soo socotay shan maalmood oo aad iyo aad u wanaagsan waxweyn baan kala kulugnay tii ilaahay nagu anfaco allah naga dhigo mideeda kaleenta gaalada soo duushay kaan kara ha ku dhacay yaxaas ha ku qaada yuumaal ha kula tega cudurka laga carara cabsadaa allah ha ka dhigo insha allah shabaab waa dowladow daa'im baa dejiyey diintana wa maxmidna daahir bay ku tahay ciddii u bareerta baas baa la marin hayaa allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar shabaab iyo ciidankeed maanta waa ay gudbeen baroon iyo beebe baa suuka kama baqaan balaayow idinla beerka bay u dhigahayaan allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar
muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa ku howlanaa daadejinta dowraadka diiniga ah ee uu bixiyo oo loo daadejinayo xaafadaha si ay uga faa'iidaan hooyooyinka guryo joogga ah ee ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxidiin abu ayman اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي
waxbarashadu waxay ka mid tahay tiirarka dowladnimada waxaa laga maarmaan ku ah maamulada islaamiga ah ee u sacyinaya dhisidda dowlad islaami ah iyo soo celinta khilaafada islaamka inay xil iska saaraan sidii loo soo saari lahaa jiilal aqoon-yahano ah oo garanaya rabbigooda ilaashanaya aakhiradooda dhanka kalena aan hilmaameynin nasiibka ay ku leeyihiin adduunyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka mid ah awoodaha islaamigaha ee u halgamaya sidii loo dhisi lahaa dowlad islaamiyaha ayaa allah fadligii diiradda saartay waxbarashada iyada oo dhidbada u taagtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo dhammaan ka howlgala wilaayaadka islaamigaha ee lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca bartamaha iyo koonfurta maktabkan ayaa allah fadligii lasoo baxay qorshayaal tafaftiran oo lagu soo celinayo tayada waxbarashada dalka iyada oo laga hortegayo tacliinta guracan ay gaaladu soo gelinayaan waddanka maktabu tarbiya wa tacliim waa mid ka mid ah makaatiibta arrimaha bulsho ee muhiimka u ah mujtamaca iyo dhisidda jiil ku barbaara dhabaha toosnaanta iyo caqiidada islaamka wuxuu bixiyaa aqoon laga turxaan bixiyey oo ka hufan dhammaan shubahada iyo waxyaabaha ka hor imaanaya shareecada islaamka waana culum lagu diirsado oo diinta ku baraysa dantaada iyo nasiibka aad ku leedahayna ku seejinaynin
نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر mid ka mid ah faracyada maktabkan ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah waa midka wilaayada jubbada hoose kaasoo bilihii u dambeeye sameeyey isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo wax ka badan toban mashruuc oo ay ugu horeeyaan hirgelinta xarumo waxbarasho ayuu deegaanada jubbada hoose ka sameeyey dhowr bilood gudahood wuxuu furay xafiiskan macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo tayeynta madarasada imaam bukhaari iyo madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow isagoo dhanka kale sii kordhiyey barnaamijyada lagu sarayeelayo aqoonta laguna maamuusayo ehelkeeda mu'asasada alxikma ee degmada jamaame waa mid ka mid a faracyada hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose laba iyo labaatankii bishii rabiicu thaani sanadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri ayaa dhidbada loo taagay mu'asasadan oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah waxaa lagu bartaa xirfadaha ama howlaha farshaxanka waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu barto harqaanka cilaansaarka caafimaadka iyo maadooyinka carabiga ingilishka xisaabta iyo soomaaliga iyo kombyuutarka kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadan jamaame ay ka faa'iidaystaan muddo saddex bilood oo ay furan tahay al-xigma ayaa allaha fadligii waxaa ku indhaqaaday boqolaal arday ah haddaba si loola socdo shaqada waxbarasho ay hayaan howlwadeennada mu'asasada al-xigma waxaa dhowaan soo gaaray al-xigma guddi kormeer ah oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo cagta soo mariyey fasalada ay ka kooban tahay al-xigma kormeer kadib waxaa ardayda al-xigma loo qabtay dowro socotay muddo laba maalin taasoo duruus taxana ay ka bixinayeen raggii guddiga ahaa ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dowraadkaas barbar socday nashaadaad kala duwan oo loo qabanayay qeybaha bulshada iyadoona lasoo bandhigayay su-aalo lagala soo dhexbaxayay duruusta misna abaalmarina lagu guddoonsiinayay ka qaybgalayaasha waaya su-aasha koowaad waxay leedahay man ilqaa'il aafat lcilm annisyaan wa qilat almudaakara yaa dhahay aafada cilmiga waa hilmaan iyo mudaakara yari ninkii dhahay laskara magaciisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magaceyga ku bilaabaya aamine cali maxamuud cale waxaan dhigtaa muasasada alxikma su-aashii liyo idii jawaabteed haddaan isku day waa imaamu zuhri الزهري جزاك الله خير ما شاء الله جائزة إن شاء الله تعالى قدرها خمسة دولار intii ay socdeen dowraadkan andalus waxay mikrofoonka la dhex qaadaysay qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaysanaysay kuwaasoo shucuurkooda cabiraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waa sumaya ciise waxaan ka socdaa mu'asasat alxikma waxaan halkaan ka qaadanayaa inay labadan maalmood muqurtoqaad noo socday waxaan ka faa'iidnay idaaral waqti iyo waxaan ka faa'iidnoo kaleeto sidii xirfadaha oo muhiimadda ay leeyihiin waxaan nasoo booqdeen gudi kor ka socdo oo nasoo kormeeraya waxaan rajaynaynaa insha allah mar waliba sidan oo kale in nagu soo celcelsho muddo laba maalin kadib waxaa munaasabad weyn oo ka dhacday howlka xafladaha faaduumatu zahra ee degmada jamaame ka soo qayb galay tobanaan dad ah oo isugu jira mas-uuliyiin waxgarad macallimiin arday iyo guddigii kormeerka ahaa ee uu soo diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta intii ay munaasabadda socotay waxaa halkaas bandhig cajiiba ku sameeyey ardayda al-xigma kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah maadooyinka iyo duruusta ay ku qaataan mu'asasada What are you? I am student. What do you learn? I learn English. What is the name of your school's name? My school's name is Al Hikma.
If I ask you a question which is logical, can you give me a dis- reply quickly?
If it is probably undecidable question, Why do most of the, especially the rising generation of Somalia, desert their motherland?
because they want to get higher quality life and education of from abroad. Thank you.
Thank you too.
magaalada jamaame midkii ka maqanow imaqal adigoo mahadsan magaalada jamaame ma ahan midii hore maashaa allah mowlaa ku mahadsan mu'asasada alxigma mugdigay naga qaaday maashaa allah macallimiinta ku mahadsan iyo mujaahidiinta maamulka inoo haya macallimiinteena wanaagsan ee mu'asasada alxigma mahadcelintooda ma koobi karaynee mowlow allahayow maalintii qiyaamaha midigta kasii kitaabkood walaalaha mujaahidiinta ma iloowin ayaguye maankan ku haynaa mar walbaan xusuusanaa ma iloowin ayaguye geesiyada halgamoo ishordhigay cadowga halaagay gaalada aan ku hurudno anaguna dharka aan xiraniyo dhaldhalaalkaad arkayso dheel kuma imaanane rag baa dhib u mariyo dhiig badan u daadiyey
intii aan ku mashquulsanaa diyaarinta warbixintan waxaan sidoo kale booqday xarunta mu'asasada alxigma gaar ahaan qaybta harqaanka xilli dumarka ay ku mashquulsanaayeen barashada xirfadaasi
anigoo ah magacayga najmo maxamed bashiir ayaan ka tirsanahay alxigma dhartolidda waxbarashada maasha allah qaanan tolna annaga maasha allah waa nolo bare marka muddo saddex bilood ayaan baranayni si fiican ayaan u baranay sidii hadda xijaabaha sidii hadda cabaayadooyinka baatooyinka kulligayna inagaa tolano maasha allah sidii hadda oo shirqaamaha iyo rag iyo badan inaan ugu kaaftoono oo annaga waxayna gacantayna ku tolano taas ayaa nala caawiyey maasha allah
salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo sida nashaadaadkooda degmada jamaame looga dareemay maalmihii ayna soo dhaafnay suldaan macali maxamed cabdiduuba afhayeenka golaha dhaqanka islaamigaha ee jubbada hoose oo dhowaan ka qayb galay xafladii ka dhacday degmada jamaame ayaa bogaadiyey howlaha waxbarasho ee maktabka tarbiyada Ee, si guud ahaan walaalahan na soo booqday ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala guud ahaan waxay imaadeen gobolka ama degmada jamaam hadday imaadeen wax kale isuma imaanin ayaga ganacsi uma imaanine waxay u imaadeen waxyaalihii ilaahay subxaana wa tacaala uu waajib ooga dhigay ayagana loo idmaday socodkooda marka halkaa waxay u imaadeen madaarista iyo waxbarashada si guud magaalada ayay u imaadeen waxay marka meeshii shaqada ee ka lahaayeen ayay shaqadooda galeen oo maanta munaasabadda aan u fadhina alxikma ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ahaa imaamu bukhaari inay tageen ay la kulmeen macallimiinta ay la kulmeen ardaydii ay la kulmeen waxay kaloo la kulmeen madaaristii qurdubana way la kulmeen bulshada magaalada ay la kulmeen ayagoo dardargelinayo waxbarashada ilaahay subxaana wa tacaala unuga addoonsaday ayagoo fiirinayo macallimiintii ka- halkan looga tegay oo dadkaa wax barayay macallimiintan waxay u noqotay nashaad bulshada waxay u noqotay nashaad ayagii waxay ku farxeen intii ay maqnaayeen halkaa ka maqnaayeen maalintii ay macnaha aas-aaseen ama ay fariisiyeena ka tageen maanta markay ku soo laabteen bulshadii bulshadii oo wax fahamtay macallimiinta ay juhdi badan bixiyeen faa'iido badan bay marka halkaa ay macnaha ay ka heleen ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala macallimiinta arrinkaa nashaad ayuu yahay annaga haddaan nahay bulshadii nashaad ayay noo tahay haddaan nahay marka odayaashku dhaqanka shareecada jubba sufla anagoo ku hadla afka odayaasha ilaahay fadligii meesha wax badan ayaa qabsoomay ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala uma waxaa ku mahadsan xaraka shuaa mujaahidiin iyo altarbiya watacliim inay macnaha juhdi dheeraad geliyaan Ee, maalmahan magaalada marka nashaadkeeda aad buu u kacsan yahay maamulka mu'asasada alxigma ayaa dhankiisa soo dhoweeyey kormeerka guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo xusay in kormeerkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah waxaanu codsanaynaa inay soo no- laablaabtaan insha allahu ay soo noqnoqdaan ayaan rajaynaynaa aanu ku hanweynnahay sidoo kale waxaan rabnaa marka ardayduna inay sii laba kacleeyaanoo tacliintooda ay sii ambaqaadaan ayaan rajaynaynaa oo dadaalkoodii ay dadaal ku sii daraan marka waxaan leeyahay dhammaan mushaarikiinta xafladda iyo kasoo qaybgalayaasha dhinaca ardayda intuba waad mahadsan tihiin
لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي تمضي به نحو العلا
isaga oo dareemaya muhiimadda weyn ee uu xambaarsan yahay islamarkaana ku howlan dardargelinta howlaha muhiimka ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wuxuu muddooyinkan sameynayay barnaamijyo kala duwan oo hadafkoodu yahay horumarinta waxbarashada iyo sidii dadka oo idil loogu soo dumi lahaa barashada culumta sharciga allah fadligii kani waa dadaal ka midho dhalay ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee lagu horumarinayo bulshada muslimka ah waana mid ka mid ah midhaha ay helayso ummad weliba oo horgelisa sharciga alleh hage iyo hoggaanna ka dhigata qur-aanka iyo sunnaha مهاجرين وبين أنصار بخير وآم فاسلك طريق المصطفى متمثلا بكفالتي يا صاحب الإسلام بالعلم سوف أعود أبني بلدتي شارك أخاك الأجر في إتمام aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabtiha idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu